sabuuraddii boqol soddon iyo toddobaad waxaannu ag fadhiisannay webiyaashii baabilon oo waannu oynay markii aannu siyoon soo xusuusannay oo waxaannu kataaradahayagii sudhannay geedaha safsaafka waayo kuwii maxaabiis ahaanta noo watay ayaa halkaas gabayo nagu weyddiistay oo kuwii na silciyeyey ayaa farxad na weyddiistay oo waxay nagu yidhaahdeen noogu gabya gabayadii siyoon midkood bal sidee baannu gabaygii rabbiga ugu gabaynaa dalqala dhexdiis yeruusalaamey haddaan ku iloobo gacantayda midig ha ilowdo sancadeedii carabkayguna ha ku dhego dhanxanagga afkayga haddaanan ku xusuusan iyo haddaanan yeruusalaam ka sii jeclaan farxaddayda ugu weyn rabbi oo soo xusuuso reer edoom kuwaasoo maalintii yeruusalaam yidhi dumiya dumiya tan iyo aas-aaskeeda gabadha baabilonay waa lagu baabbi'in doonaa waxaa faraxsanaan doona kii kaa abaal mariya sidii aad nagu samaysay waxaa faraxsanaan doona kii dhallaankaaga qabsada oo dhagaxa weyn ku dul tuura